subax wanaagsan dhegeystayaal halkani waa raadiyaha dalsan kuna soo dhowaada qodobada ugu waaweyn warka subax maamulada galmudug iyo jubbaland oo maanta ay qabanaya doorasho ka mid ah kuraasta golaha shacabka wasiirada arrimaha dibadda soomaaliya iyo norway oo ka wada hadlay iskaashiga labada dal guddiga doorashooyinka heer federaal oo la kulmay wakiilo ka socday beesha caalamka somalilan oo soo saartay xeerka xakamaynta tahriibayaasha digniina u dirtay dadka ka tahriiba deegaanadeeda guddiga doorashooyinka hirshabeelle oo qabanaya doorashada kuraastii ugu horreysay ee golaha shacabka mas-uuliyiinta amniga degmada afgooye oo ka warbixiyey howlgallo iyo kormeer ay ku sameeyeen xaafadaha degmadaasi wararka soomaalida ka baxsanna waxaa ka mid ah dagaal culus oo mar kale dib uga qarxay waqooyiga dalka itoobiya
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega trie g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega trie g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sidoo waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
waa subaxnimo arbaca taariikhdu waxa ay ku beegan tahay lixiyo labaatanka bisha koowaad sanada laba kun labaiyo labaatan intii aada maqasheen waxay ahaayeen qodobadii ugu waaweynayay warka subax iminkana kusoo dhawaada qodobadaasi oo faahfaahsan maamulada jubbaland iyo galmudug ayaa lagu wadaa maantay inay qabtaan qaar ka mid ah doorashooyinka golaha shacabka xilli ay socdaan diyaargarowga lagu jiro in la qabto doorashada kuraas ka tirsan golaha shacabka guddiyada hirgelinta doorashooyinka ee labada maamul jubbaland iyo galmuduga ayaa waxaa maanta la filayaa inay qabtaan doorashooyin ku aadan kuraasta shacabka iyadoo magaalooyinka dhuusamareeb iyo kismaayo lagu qaban doono doorashada xilli halkaasi ku sugan yihiin xubnaha guddiga doorashooyinka kuraasta la dooran doono ayaa horey waxaa loogu ayaa horey markii hore loo shaaciyey in doorashadooda ay dhici doonto iyadoo maanta la filayo in galmudug ay qabato ilaa iyo toddoba kursi kuwaasi oo ka mid ah golaha shacabka doorashadoodana loo madalsan yahay doorashada la filayo in maanta ay qabato galmudug ayaa waxaa ka mid a kuraasta sumadoodu ay tahay hoob eber toddobo hoob lixdan iyo kow hoob lixdan iyo afar iyo hoob laba boqol afartan iyo sideed hoob siddeetan iyo sagaal hoob sagaashan iyo lix hoob toddobaatan iyo kow ayaa la filayaa inay qabtaan maamulka waa guddiga doorashada maamulka galmuduga sidoo kale dhanka kale maamulka jubbaland ayaa iyaguna waxay qaban doonaan doorashada ilaa iyo saddex kursi kuwaasi oo ka mid ah golaha shacabka wasiirada arrimaha dibadda soomaaliya iyo norway ayaa waxa ay ka wada hadleen iskaashiga labada dal
wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee soomaaliya mudane cabdisiciid muuse cali ayaa waxa uu qadka taleefanka ula yeeshay xubdhigiisa arrimaha dibadda ee boqortooyada norway marwa anikan hotfid labada wasiir ayaa waxa ay ka wada hadleen xoojinta xiriirka labageesoodka ah ee soomaaliya iyo norway iyo horumarinta iskaashiga dhinacyada amniga diblomaasiyadda horumarinta iyo guud ahaan arrimaha muhiimka u ah danaha labada dal sidoo kale waxaa kulankooda diirada lagu saaray arrimaha gobolka geeska afrika iyo adkeynta xiriirka wadargeesoodka ah ee labada dowladood wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya mudane cabdisiciid muuse cali ayaa waxa uu ugu mahadceliyey dowladda norway taageerada ay u fidiso dowladda soomaaliya
guddiga doorashooyinka heer federaal ayaa waxa ay wadahadallo la yeesheen xubno ka socday wakiilada beesha caalamka gudoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal muuse geelle yuusuf iyo xubno kale oo ka mid ah guddiga doorashooyinka heer federaal ayaa waxa ay magaalada muqdisho kulan kula qaateen qaar ka mid ah wakiilada beesha caalamka kuwaasi oo soo gaaray magaalada muqdisho iyagoona ka wada hadlay arrimo dhowrah oo ku aadan doorashooyinka dalka kulanka ayaa intiisa badan waxa uu ahay mid diiradda lagu saaray sidoo kalena looga wada hadlay arrimaha ku aadan doorashooyinka gaar ahaan doorashada golaha shacabka iyadoo intaa uu kulanku socday si gaar ah loo faaqriyey sidii doorashada golaha shacabka wakhtigeeda lagu qaban lahaay sidoo kalena ay u dhici lahayd doorasho xor iyo xalaal ah waafaqsanna warmurtiyeedkii dhowaan ay soo saareen golaha wadatashiga qaran ee heshiiska ku kala seexday magaalada muqdisho kaasi oo lagu jiheeyey doorashooyinka dalka gudoomiyaha guddiga doorashooyinka heerka daraal ayaa wakiilada beesha caalamka waxa uu faahfaahin guud iyo sidoo kale warbixin la xiriirta hanaanka doorashooyinka iyo qaabka haatan ay u socdaan doorashooyinka golaha shacabka iyo muhiimka sida ay u tahay doorashada in wakhtigeeda lagu soo gebagabeeyo sidoo kalena xor iyo xalaal ay noqoto waxa uu siiyey xubnaha ka socday beesha caalamka isagoo sidoo kalena ka warbixiyey dhammaan caqabadaha ku gadaaman doorashooyinka golaha shacabka ee haatan muhiimka ah in la wajaho xubnaha wakiilada beesha caalamka ayaa dhankoodana waxa ay guddoomiyaha iyo sidoo kale xubnaha kale ee haatan ay la kulmeen waxa ay kula dardaarmeen in ay dardargeliyaan arrimaha doorashooyinka sidoo kalena doorashada golaha shacabka wakhtigii loo ballamay lagu soo gebagabeeyo iyadoo diiradda lagu saarayo dhammaanba sidii doorashadaasi u noqon doonto amase u noqon lahayd mid hufan oo aan lahayn wax isdabamarin xubnaha beesha caalamka ayaa sidoo kale waxa ay kula dardaarmeen gudoomiyaha guddiga iyo sidoo kale xubnaha kale ee kulanka ay la yeesheen in doorashooyinka waa in doorashada la dardargeliyo sidoo kalena lasoo gabagabeeyo amase lagu soo gabagabeeyo wakhtigii markii hore loo qabtay somalilan ayaa waxa ay soo saartay xeer lagu xakameynayo tahriibka iyadoo inta badanna deegaanada somalilan ay ka dhacaan amase ay ka tahriibaan dad badan somalilan ayaa waxa ay ku dhawaaqday xeerkan iyadoo sidoo kalena dignin culus oo u dirtay dad ay sheegtay in ay ka tahriibaan deegaanadeeda waxaana xeerkan cusub ee kasoo baxay somalilan lagu yareynayaa amase lagu hakinayaa arrimaha ku aadan tahriibka ee inta badan ka dhaca amase ay isku dayaan dadka ka baxa deegaanada somalilan ee inta badan tahriiba golaha wakiilada somalilan ayaa meelmariyay xeerka xakameynta iyo sidoo kale la dagaalanka tahriibka iyo ganacsiga dadka kaasi oo i horay somalilan ay dhowr jeer walaaca kaga muujisay axmed nuur garuuji oo ah guddoomiyaha guddiga xildhibaanada ee xeerkani soo diyaariyey ayaa waxa uu sheegay in uu sharcigani qabanayo hay-adaha iyo sidoo kale shakhsiyaadka kuwaasi oo inta badan isku daya inay dadka ka tahriibiyaan deegaanada somalilan garuuji ayaa tilmaamay tahriibinta iyo sidoo kale ka ganacsiga dadka bani aadamka ah inay yihiin laba dembi oo waaweyn oo haatan wixii ka dambeeyana ay somalilan aysan u dulqaadan doonina waxaana sidoo kale intaasi uu ku daray amase uu dignin u diray kooxahaasi ku howlan in ay dadka ka tahriibiyaan deegaanada somalilan waxa uu xusay garuuja in haddii dadka wax tahriibinaya ay dilaan qof ka mid ah dadka ay tahriibiyeen inay iyagu loo toogan doono sidoo kalena xeerka uu sarreyn doono iyadoo intaasi uu ku daray in gacan biraha ay ku qaban doonaan xubna uu sheegay in ay ku howlan yihiin sidii dadka ay kaga tahriibin lahaayeen deegaanada somalilaana guddiga doorashooyinka hirshabelle ayaa waxa ay qabanayaan doorashada kuraastii ugu horreysay ee golaha shacabka cabdiwaxiid cabdulaahi daahir ayaa ka waramaya maamulka doorashooyinka heer dowlad goboleed ee hirshabelle ayaa maanta shaaciyey jadwalka lix kursi oo ka mid ah kuraasta taalla caasimadda jowhar ee hirshabelle kuraasta ay shaaciyeen guddiga hirgelinta doorashooyinka heer dowlad goboleed ee hirshabelle ayaa waxaa ka mid ah hob eber eber shan hob eber eber soddon iyo saddex hob eber konton iyo labo hob eber siddeetan iyo sideed hob eber sagaashan iyo toddobo iyo hob eber sagaashan iyo sideed waana kuraastii ugu horreysay golaha shacabka oo ay dowlad goboleedka hirshabelle maanta shaaciyaan
dhinaca kale madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle cali guudlaab xuseen ayaa maanta kormeer ku tegay xarunta loo qorsheeyey inay ka dhacdo doorashada golaha shacabka madaxweynaha ayaa soo indhe-indheeyey xafiisyada ay ku shaqaynayaan guddiga iyo howlalka ay ka dhici doonto doorashada xildhibaanada baarlamaanka koob iyo tobnaad ee jamhuuriyadda madaxweyne guudlaabe ayaa ugu dambeyn la kulmay guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka guddiga maamulka hirgelinta doorashooyinka dadban ee heer dowlad goboleed hirshabeelle isagoo kula dardaarmay dardargelinta howlaha doorashooyinka doorashooyinka baarlamaanka cusub ee soomaaliya ayaa la filayaa in ay dhammaystirmaan shan iyo labaatanka bisha soo socota ee febraayo sida ku cad heshiiskii golaha wadatashiga qaran ee soo gebagaboobmay laba isbuuc ka hor cabdiwaxiid cabdulaahi daahir warbaahinta dalsan muqdisho
mas-uuliyiinta amniga degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose ayaa waxa ay ka warbixiyeen howlgallo iyo kormeer ay ku sameeyeen xaafado ka tirsan magaalada afgoye ibraahim miyow ayaa afgoye ka soo warramay
kormeerkan oo loogu hadlayey guud ahaanba xaaladda amni ee degmadan afgooye waxaa hogaaminayey guddoomiye ku-xigeenka amniga maamulka degmada afgooye ayna qayb ka ahaayeen agaasimaha canshuuraha taliyaha ilaalada deegaanka iyo hoghayaha dowladda hoose ee degmada afgooye waxaana ay ugu horreynba kulan saldhigga booliiska degmada afgooye kula qaateen taliyaha booliiska degmada afgooye gaashaanle cali rable cabdi oo ay ka dhegaysteen warbixin ku saabsan xaaladda guud ee amniga degmada afgooye wixeba kusoo kordhay intaas kadib waxay mas-uuliyiintan u dhaqaaqeen kormeerka guud oo ay ku samaynayeen dhammaan waxyaha ay ka kooban tahay degmada afgooye kulan warbaahineed kormeerkan lagu faahfaahinaya ayaa ugu horreyn waxay warbaahinta la hadlay agaasimaha canshuuraha iyo taliyaha ilaalada deegaanka degmada waxaana ay sheegeen in howlaha dowladda hoose si caadi a u socdaan iyaguna beeniyeen war shalay ka soo baxay duqa magaalada waxaan kormeer ka soo samaynay degmada degmada aad iyo aad ay xaaladeeda u degan tahay ciidanka amnigoo shaqaynaya aad iyo aad boqolkiiba boqol hadda waxaan ka soo hadlaynaa magaalada geeskidaas rugo badanoo soo marnay degmadu aad bay u degan tahay oo wax dhul la boobayo aan degmada aan intaan magacaabnayn aanaan arag cid macnaha dhul boobaysa dhulkii haddanahay anigu hadda waxaan ka tirsannahay dowladda hoose dhulka mas-uuliyaddaa naga saaran wax dhulahoo la boobayo oo ama saraakiisha amnigu boobayo ama se ay boobayaan maamulka degmadu midna ma aanaan arag saraakiisha amniga oo guddoomiye uu yidhi dhulboobay haayaan waxay ila tahay inaysan mudnayn inaysan qaban arrintaasu isan qaban ii sheeg maamulku waa maamulku degmada wixii arrimo siyaasadeed waa iska arrimo siyaasadeed laakiin amnigu gorgortan ma geliyo oo kaa ku seexanno ku soo toosno ku shaqaysanno shacabka soomaaliya ay u taagan yihiin ee ganacsigeedu markiina amniga la yidhaaho la siyaasadeeyaaho meesha kuma jirto waa ka waa ka raalligelaynaa
hogayaha maamulka degmada afgooye axmed maxamed shukri ayaa dhankiisa sheegay in mas-uuliyad weyn ay ka saaran tahay ilaalinta dhulalka danta guud ee dowladda isagoona sheegay in saraakiisha amniga degmada afgooye aysan mudnayn in lagu abaaldhaco duusa amnigi jirin degmada maamulkama shaqayleen amniga muhiim waay haddii amni la waayo waxa waaye cid canshuur qaadi karta malaha cid wax qaban karta malaha guryaheennana kama soo bixi karno waxaa halkaan aad iyo aad ugu hambalyaynaynaa saraakiisha amniga degmada si dowladeed hanti dowladeed waa lagu shaqaynaa cid qaadan karta ma laha dowladda iskala hantideeda wixii dhul dowladeed hadda dhulka dowladda waa kana waa danaan yahay buu horumarinta iyo hay-adihii shaqada gacanta kula jira waa hayaan waayaalaan dhul dowladeed cid boobtay maanta mise si toos u bareerta ma jirto ugu dambeyn guddoomiye ku-xigeenka amniga maamulka degmada afgooye ibraahim xuseen saalax ayaa sheegay in amniga guud ee degmada afgooy uu aad u wanaagsan yahay warka ka soo yaray duqa magaaladana uusan ka turjumayn nabadda iyo horumarka ka jira degmada afgooye isagoona sheegay in saraakiisha amniga degmadu ay u hoolan yihiin sugidda amniga degmada maanta waxaa tagnay saldhigga degmada oo aan ku soo aragnay shaqo wanaagsan taliya saldhigga aan kula soo kulnay sidoo kale waxaa tagnay rugaha ciidamada ee ay magaalada amnigeeda ka sugayaan hadda meesha ay taaganna waa ujeedin waa magaalada geeskeeda inta aan joognay degmada ma aanan arkin saraakiil wax boobayso oo amniga degmada afgooye ee ku shuqulleh ciidamada amniga degmada afgooye inta aan ka ogahay waxa waaye niman shaqadooda guto ciidanka amniga degmada waa ilaaliyaha dowladnimada marka in sharaftii dowladnimada meel looga dhaco ee, waxaan waxuu ahay la sheegayo oo annaga aanan ogeynin inta aan joognay aysan dhicin in lagu eedeeyo annaga waxay nala tahay macnaha wax ka baxsan dowladnimada iyo maamulnimada annagana amniga ka maamulka amniga ahaan in sharafta amniga meel looga dhaco yeeli mayno mana ogolaanayno
halkan waa buundada yar ee degmada afgooye waxay ka mid tahay degmooyinka ugu horreeyey ee laga aasaasay gobolka shabeellada hoose ibraahim maxamed mayow raadiyaha iyo telefishinka dalsan degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose
halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyaha dalsan muqdisho soomaaliya dagaalo culus ayaa mar kale waxa ay dib kaga qarxeen waqooyiga itoobiya iyadoo haatan la soo sheegayo in xaaladdu ay mar kale sii cakiran tahay dagaaladuna ay sidii hore kusoo noqdeen maamulka gobolka caafarta ee dalka itoobiya ayaa ku eedeeyey ciidamada gobolka ay dariska yihiin ee tigreega in ay weeraro hor leh kusoo qaadeen dhulkooda maamulka waxa uu intaasi ku daray in tigreegu ay qabsadeen magaalooyinka magaala iyo sidoo kale aballa ayna halkaasi ku dhaawaceen tiro badan oo shacab ah tigreega ayaa iyaguna dhankooda ku eedeeyey maamulka canfarta in ay dowladda eritereya iyo sidoo kale dowladda eritereyada in ay iyaguna bilaabeen marka koowaad dagaalka sidaasna ay dhankooda dagaalka u qaadeen shaqaalaha gargaarka ayaa sheegay in rabshaduhu ay ka hor istaageen toddobiyo labaatan gaari oo siiyey cunno gargaar ah oo deg deg ah kuwaasi oo lagu waday inay gaaraan gobolka tigreyga qaranada midoobey ayaa sheegay in ay cunno qaybintu ay marayso heerkii ugu horreysiyey ee gobolka iyaga oo boqolaal kun oo qofna ay ku yihiin xaalad macluul ah sida ay sheegtay qaramada midoobey warkii aad kala socoteen raadi haddanse dhegeystayaal waa naga intaa ciddii warka iyagu seegay waxay dib kaga heli karaan baraha aynu internetka ku leenahay ee radio dalson dot com
wararkaad la haysaa hubsiima u helidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan mad helin war la hel yaabaha tala la hel